alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliina sayidina muxamedi wcala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waa dersigii lixaad min kitaab almufiid oo ahaa sharxi duruusu tawxiid waxaynu ku soo jirnay waxyaalihii samciyaadka ahaa xagga aakhiro jiray waxyaalaha in la rumeeyo ay waajibka tahay waxaa ka mid a walxashru ilaa mowqifi alxisaabi xashri iyo isu soo saarid isu soo xashrin macnaha xaggaas iyo mowqifka xisaabta meesha laysku xisaabinayo taas macnaha waxyaalaha in la caqiideeyo ay waajibtay bay ka mid tahay oo waxa weeye waxaa waajiba an nactaqida mima yajibu ictiqaaduhu walimaanu bihi min asamciyaat an nactaqida wa nu'mina inaan caqiidayno oo aan rumayno macnaha arrimahaas ayay ka mid tahay taas bay ku jirhaan ilaahay inuu soo saarayo kuwa quburaha ku jira wa icaadatu alajsaadi biajzaa'iha aluulaa iyo walxashru ilaa mowqifi alxisaabi isu soo xashrin mowqifulxisaab intii ka hadla isku soo xashriyo xaqun xaq weeyaan waa kaa qabarka waxyaalaha samciyaadkaa in la rumeeyey ay waajibtay ayuu kaasi ka mid yahay marka xashriga waxa weeyaan khalaa'iqdaa lasoo kaxaynayaa mowqifkaa la keenaya meeshaas lasoo dhoobanayo qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi waclamuu annakum ilayhi tuxsharuun waxaad ogaataan in idinka ilaahay xaggii laydiin soo xashrin doono oo halkaa laydinku soo uruurin doono aayad kale waxasharnaahum waanu soo xashrino soo keennay oo soo dhoobnay khalaa'iqdii falam nuqaadir minhum axadan axadna kamaanan soo tegin xadiid kale nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi tuxsharuuna xufaatan curaatan gurla waa linsoo xashrinayaa idinkoo qaawan oo cagacad oo aan gudnayn markaasay caaisha tiri yaa rasuula allah alrijaalu waannisaau yanduru bacduhum ilaa bacdin rag iyo dumar qaarkood qaarka kale miyuu eegayaayoo daawanayaa qaala nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam faqaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam alamru amarku ashaddu mid ka darnaan badan weeye min an yuhimahum daalika kaas inuu murugeliyo oo daawashadaasba ay jaanis u helaan arrinta ayaa ka culus marka ardulmaxshar waxa weeyaan waa mawdica ama makaanka ay khalaa'iqdu u soo istaagayaan lifasli alqadaa'i wa wasni alacmaali qadaa in lagu kala saaro acmaashana lagu miisaamo markaasaa ima ila aljannati aw ila annaari markaa kabacdiba ama xagga jannada qofkii ku baaso loo dhigahaya ama ima ila annaari oo qofkii ku dhacay weeyaan acmaasha miisaankeedi ardada lagu xashrinayo khalqiga wahiya ardun ardo weeyaan aan ilaahay lagu caasin dusheeda xadiidkii sahal ibni sacdin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati calaa ardin baydaa'a dadkaa lasoo xashrinayaa maalinka qiyaamada dhul cad oo cafraa oo waxa weeyaan cadiin sii cad maaha xoogaa booroboorow ah moodid ardadaasaa la keenayaayo ka qursatin naqiyi oo kale ah kimista teeda nadiifka ah taasoo kale ah kimista cad laysa fiiha ardadaa dusheeda calamun liaxadin axadna calaamad uguma ahaanin hal cid oo kuud u yaallo ama calaamad iyo cabir u yaallo haba yaraate ma jirto dhulkaasaa xashrigu ka dhacayaa iyo xisaabka calaamad dhisme iyo calaamad cabirasho haba yaraatee midna ma jiro wey halkaas marka waxa uu leeyahay alxaafid ibnu xajar waxaa xadiidka ku sugan ishaaro la ishaarayo ardulmowqifku inuu ka wan yahay ardadan maanta joogto oo adduunka dadku ay ku nool yihiin ayb ardulmaxshar sidaas ayaa lagu tilmaamay xadiid kale ibnu mascuud laga wariyey markii la fasiraya aayadda qur-aanka yowma tubaddalu alardu hayra alardi maalinka lagu bedelayo ardada ardaan tan ahayn wuxuu yidhi ardun baydaau naqiyatun waa arda cad ee nadiif ah oo aan dhiig lagu daadin khadii'a iyo dembina aan lagu samaynin dhul macsi lagu sameeyey maaha xadiidkaas imaamu dahabi wuxuu yidhi saxiixun calaa shardi albukhaariyi wa muslimiin wa tusama ardu lmaxshar bisaahira magacyadeeda waxaa ka mid ah saahira oo ilaahay waa isa yidhi faidaahum bisaahirati markaas waa iyagoo isla markaasba ardadii dusheeda ay ku wada sugan yihiin waa dhul ballaaran oo waasa ah ayib qofkii halkaa joogana mid iska soo jeeda noqonayaa laa yanaamu waa lishiddati alfazaci waalkhawfi cabsida iyo murugta darnaanshaheeda ayuusan la seexanayn ama la tiirsanaynin wa awalu man tanshaqu canhu alardu qofka kan ugu horeeya oo dhulku ka dilaacayo oo soo boodayo oo lasoo saarayo nabiyuna muxamedin sala allahu alayhi wasalam nabigeena muxameda weeyaan calayhi asalaatu wassalaam فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لا تخير بين الأنبياء أنبياء كلا خير بالليسينين فإن الناس يسعقون يوم القيامة ذلك ويسوحيان ويسوحيان مالك قيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض وحان نقول يقفك كواد دلك أو كجحمه وكد الله طيب bukhaarigu wuxuu ahaa ina awala man qofkan ugu horeeya yugsaa yowma alqiyaamati la huwinaya dhar ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim weeyaan xikmadda ku jira ibnu xajarku wuxuu ku sheegay huwintaas ugu horeyso nebi ibraahim qofka ugu horeeyo dhar la huwiyo u noqonayo waa qofkii ugu horeeyadoo inta la qaawiyey oo dhaarta lagu tuuray markay dabka shideen kuwii gaalada aha amaba nebi ibraahim awalu man bu ahaa isku asturay oo gashaday saraawiish ayib markaa nebiyullaahi ibraahim taas ka imaan mayso inuu nebigeena ka fadli badan yahay ee nebigeena calayhi salaatu salaam ayaa ugu fadli badan markaa nebigeena calayhi salaatu salaam markii dharkiisii uu ku soo baxo uu ku dhintay iyo isku jooggiisa quruxda miiranaha oo xulaluljanna ah yaa markaas oo halkaa lasoo fariisiiyo cinda saaqi alcarshi markaasaa nebiyullaahi ibraahiimna isagoo dharkiisii iyo cajaa'ibtiisii qaba ayaa isagana macnaha la keenahayaa dayib fatxulbaariga ibnu xajarka juska koob iyo tobnaad halkaas ayuu macnaha ku sheegayaa saddex boqol siddeetan iyo afar safxad ah wa qiyaamu naasi dadka soo qumitaankooda lirabbi alcaalamiina u soo istaagaan listindaaqihim ka hadalsiintooda iyo welishaadi calayhim ku markhaanti kicid lagu markhaanti kaco iyaduna xaqun xaq weeyaan taasna waa in qofka uu rumeeyo xaq weeyaan iyo walfasli baynahum dhexdooda in la kala saaro fiimaa shay kaanu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku diidan oo isku khilaafsan iyadana xaqun xaq weeyaan saasaa loo rumaynaya marka xadiid kale wuxuu tilmaamayaa maraatibta xashriga marka la yimaado dadku inay kala tagsan yihiin qof gaadiid buu saaran yahay oo qofki ilaahay ka cabsan jiro qofna waa lugaynayaa luguhu ku soconaya waa qofkii camalkiisu yaraa qofna wejigiisuu ku soconaya lugaha cirka u taagan waa gaalkii xadiidkaa waxaa tilmaamaya laga warinaya abu hureyra oo nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati halaathata asnaafin dadka saddex qaybood baa lagu soo xashirinaya qayb soconays iyo qayb gaadiid saaran iyo qayb wejiyada ku soconaya markaasay way dhaheen qiila yaa rasuula allahi wakayfa yamshuuna calaa wujuuhin seebay wejiyaashooda ugu soconayaan qaala nebiga yar ina aladii amshaahum calaa aqdaamihim allaha ku socodsiiyey lugahooda awel qaadirun mid awoodo weeye an yumshiyahum inuu ku socodsiiyo calaa wujuuhihim wejiyaashooda amaa inahum yattaquuna biwujuuhihim waxaa xaqiiqaha iyagu inay ku dhowrsanayaan wejiyadooda kulla xadabin wa shawkin qodax iyo xadab kasta wejiga iskaga dhigayaan wejigay ku xoqayaan oo ku soconaya marka xayawaanaadka wadal wuxuushu xushiras baa layidhi oo iyagana waa la keenayaa ayib wax kasta waa la keenaya waa la kala loo kala waxbaa loo kala qisaasaya markii la kala xukumo baa ciida haadan la dhahayo wax allaala wixii xayawaanaadka ahaa wa qiyaamu naasi lirabbi alcaalamiina tanna waxa weeyaan waa maalinka qiyaamada dadka ilahay soo hortaagayaan yowma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin ilaa qofku soo u taagan yahay dhididkiisa dhagaa macnaha uu gaaro ama uu ku hafto ama qofba meelba uu gaaro waxaana weeyaan mawqifkaa dherarkiisa kun sano baa lagu sheegay ama konton kun oo sano laakiin qofka muuminka waa laga fududaynayaa fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sanat waa maalin aada u dheer marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka waa loo fududaynaya ilaa uu macnaha salaad maktuuba la faral yeelo tukanaya adduunka intuu ku tukan jiray oo kale looga dhigo ayib waa xadiidka imaam axmed oo musnadkiisa ku warinayo koob iyo toban kun toddoba boqol toban iyo toddoba halkaas raqamkaasuu ku sheegay kaga yaalla kitaabka dadka xaaladda ay ku sugan yihiin mawqifka markii la joogo waxa weeyaan acmaashooda qadarkeedii bay dhididayaan qofba camalkiisii sidau ahaa qoraxdaa la soo dhoweynaya khalqigaa loo soo dhoweynayaa ilaa ay mayl oo kale usoo jirdho markaasaa dadku calaa qadri acmaalihim bay noqonayaan xagga dhididka qof buu lowyaha wuxuu u qabanayaa meesha canqowyada ah qofna ilaa lowyaha qofna ilaa macnaa guntiqabadka qofna wuu xakamaynayaa ee afka u gelayaa dayib axaadiisa macnaha saasu tilmaamaysa waxaa markaa jira dad kaloo ilaahay haraynayo harkiis yowma laa dilla ilaa dilluhu halkaasi carriga saarsanaya wax dhibaataana iyaguma arkaayaan allahuma ijcalna min ahli ljanna waalfaslu baynahum fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun xaqun weeyaan alqisaas baa jiro dadkii iyo maalinka qiyaamada wixii ay kala dulmiyeen ayaa loo kala gudayaa kii daalimka ahaa baa laga soo qaadaya kii la dulmiyey baa looga goynaya ina rabbaka huwa yafsilu baynahum yowma alqiyaamati fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun marka qaabka wax loogu kala qisaasayo waxa weeyaan xasanaadkii kii daalimka ahaa oo dulmiga la yimid wanaaggiisii iyo xasanaadkiisii baa lasoo qaadayaa kii la dulmiyey baa la siinayaa dulmigu galay qadar leg xasanaadaa laga soo qaadaya kuwa dulmiyaa la siinaya hadduusan xasanaad lahayn kii daalimka ah ummadana dulmiyey kan awal dhibaatada uu ku sameeya dembiga laga qaadaya kii daalimka ah baa dusha laga saaraya xadiis baa wuxuu tilmaamay nebigu inuu yidhi sala allahu alayhi wasalam man kaanat cindahu madlima qofkii agtiisa madlimo iyo dulmi uu yahay liakhiihi walaalkiis u ahaatay ha ka xalaaloobo xaddeeda ila maxaa yeele halkaa diinaar iyo dirham midna lagu xaq bixi maayo intaan biri hadhow qiyaamada xasanaadka aan lagaa siin kaa dulmiday hadda ka xalaal dalab ama u gud hadduusan xasanaad lahaynna sayi-aadka inta laga soo qaado kan dusha laga saaro saasaa lu samaynaya marka madaalimtii wixii la kala dulmiyey mid yar iyo mid weyn saasaa lagu kala qisaasaya walaa yenbagii liaxadin baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam min ahli nnaar qof ahlu naar ah ma dhacayso an yadkula naara inuu garo walahu cinda axadin min ahli janna xaqu isagoo mid dadka ahlu jannaha ah yaa xaq ugu ahaaday ilaa looga qisaaso waka ahlu jannahana sidoo kale xataa dharbaaxadii baa loo kala qisaasaya iskabadaa dhiigan iyo waxaa la kala daadinayo iyo mushaakilaadka iyo dulmiyada waaweyn dharbaaxadii la isku dhiftaa loo kala qisaasaya ila wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam xuquuqda ehelkeedii baa loo gudayaa maalinka qiyaamada ilaa rida macnaha seenyoon iyo midda geesaha leh loo layskugu qisaaso sidaas weeyaan ilaa midna geesay leeda geesaheedii bay ri aan geesa lahayn ay ku xanuujisay ayib alqisaas lilxayawaan min alinsaani waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dakhalat imra'atu naara islaam baa naarta gashay fii hiratin rababadhaa bisaday xidhay darteed maysan quudin bisadii kamana tegin bisadu dhulkeeda ha iska cuntee gaaji u dish iyadana naar baa lagu geliyey dalada fiir qofkii marka sidaasuu dhulmiya xataa xayawaanaadka qofkii laftiisa waa looga qisaasaya dadkii keliya looga qisaasi maayee qofku hadduu xayawaanaadka kala dulmiyey iyadana waa looga goynahayaa ayib wa akhdu kitaabi alacmaali acmaasha kitaabkeeda qabsashadeeda bilyamiini midigta lagu qaadanayo aw bishimaali bidixda aw min waraa'i dahri dhabarka in kitaabka layskaga dhiibo xaqun xaq weeyaan dadka kitaabihii loogu soo qoray acmaasha qaar waxaa looga dhiibayaa midigta qaarna bidixdaa looga dhiibaya ilah baan ka maan galnay qaarna dhabarkaaba looga dhiibayaaba taasna waa xaq waa inaad rumayso ayib qolaba si weeyaan qolaba si weeyaan waxaa jira xadiis nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigoo saxaabada dhex fadhiya ayaa qoslay ilaa ilkiisu muuqdeen cumar baa yidhi yaa rasuulallahi maxaa kaa qusliyey wuxuu yidhi laba nin ummadayda ah oo ilaahay hor fadhiisan doona yaa ayaan la qoslay midkood wuxuu dhahay yaa rabbiyow ninkaan walaalkay waa idulmiyey iiga qaad markaasaa ilaahay wuxuu dhahayaa kii wax dalbeeye see walaalkaa ku samaynaysaa adaan xasanaadkiisii waxbaba aysan ka harin kii kale xasanaadkii laga dhamaysto dadka dulmin jira markaasuu dhahayaa haddaba hadduusan xasanaad lahayn dembigeyga dusha ha laga saaro markaasaa labadii indhooda nebiga calayhi salatu wasalaam waa ooyeen wuxuu yidhi nebigu ina daalika ina daaka alyawma cadiimun waa maalin weyn yaxtaaju annaasu dadku waxay u baahanayaan in dembiyadooda laga qaado qofkii dembi maalintaas macnaha qof kale laga saaro kaasuu ku faraxsan yahay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi markaasaa ilaahay wuxuu ku dhahayaa kii wax dalbaye warba araggaada iyo indhahaada kor u qaad jannada fiir kor buu fiirinaya markaasuu dhahayaa magaalooyin waaweyn iyo sare waaweyn oo dahab ah iyo fasriyaal waaweyn ayaanu jeedaa lulu iyo ajuun iyo jawhar ah nebigeele qofkeele sidiiqeele shahiidkeele markaasaa waxaa la dhahayaa qofkii lacagtooda la baxaa leh markaasuu dhahayaa oo yaa gadan kara waxaas halkaa ka muuqda magaalooyinka saa u quruxda badan iyo daaraha iyo siraha markaasaa la leeyahay adaaba gadan karaa laleeyahay kadib maxaan ku gadan karaa bicafin bicafika can akhika walaalkaadan hadda haysata haddaa iska cafidid meeshaa sare waxaa kuu muuqda ayaa helaysaa intaasaa u lacaga ku gadan ka dha markaasaa leeyahay ilaahay waa iska cafi markaasaa leeyahay fakud biyadi akhika faadkhilhu ljanna walaalkaa gacanta qabo jannada ge markaa nebigu markii dambe wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ittaqu allaha wa aslixuu daata baynakum ilaahay ka cabsada arrinta dhexdiinaana wanaajiya fa ina allaha tacaala ilaahay subxaana watacaala addoommada muslimiinta dhexdooda kii islaaxinayo wanaajinayo weeyaan kitaabahaas markii la qaatana oo qofba haddaw meel ka qaato halkaasna waxaa ka daahiraya acmaashii say kala ahayd kitaabka la qaadanaya waa suxuf iyo warqadihii malaa'igtu ay kusoo qorayeen acmaash dayib kuwa gaalada iyo kuwa ma garanaysa ama camalka xun la yimid waxay dhahayaan yaa weylatana halaaganaga qoomamadayada maa li hada alkitaab maxaa kitaabkan ku dhacay laa yuqaadiru sakiiratan walaa kabir wax yar iyo wax weyn midna kama soo tegin wax kasta waa ku qoran yihiin dembi yar iyo mid weyn kullu waa soo koobay ilaa axsaaha waa soo koobay iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba baa la dhahaya kitaabkaada akri maanta naftaada isagaa xisaabka ugu filan markaa fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura qofkii kitaabka midigta laga siiyo xisaab yar baa la xisaabinayaa isagoo faraxsan baa ehelkiisa u noqonaya ayib wixii dadku soo sameeyeen baa meesha ku qoran waxa weeyaan waa imtixaankii natiijadii weeyaan qof baasay iyo qof dhacay kii baasay baa midigta looga dhiibaya markaasoo farax iyo nashaad buu macnaha u dhimanaya dadkan adduunka jooga hadday meel yara iyo jaamacadii waxay dhiganayeen ku baasaan aragtay say u faraxsan yihiin waka ha u malaynaysa ilahay hortiisa kuwa ku baasay maasha allah ayib qof kastaaba warqad buu leeyahay warqadaha marka dabayl baa saa u ruxaysa warqad kasta qofkii loogu talagalaba gacanta ay u soo saaraysaa dabaysha qaar malaa'igta u saaraya saasaa loogu dhiibaya ayib walxisaabu xisaabkuna isaguna xaqun xaq weeyaan waxyaalaha samciyaadkaayo in la rumeeyo ay waajibta ayuu ka mid yahay wahuwa tawqiifu llahi annaasa calaa acmaalihim xisaabku waxa weeyaan dadka ayaa macnaha inta lasoo istaajiya acmaashooda khayran kaanad aw sharan khayr iyo shar mid kastoo ay tahay ayaa lagu kala xisaabaya qawlan kaana aw ficlan qawliga ficil wuxuu yahayba intay warqadaha qaateen kabacdi weeyaan ilaa dadkii halkaasaa la keenaya fa inamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab bali nebi alla adigu gaarsiin baa dushaada annagana xisaabta dushayada waa xisaabinayna in xisaabu ila calaa rabbi low tashcuruun suurat shucaraa ayib wix kastoo aad la timaadeen waxa daahirteen iyo waxa muujiseenba yuxaasibkum bihi allah marka xisaabku yuu shamlinaya muuminiinta waa la xisaabinaya kaafirka gaalka waa la xisaabinaya insi iyo jin iyo kullu ilaa ciddii ilaahay kasoo istisnooday mooyaane oo toddobaatan kun oo ummadda muxamadiyada ayo laa xisaaba calayhim walaa cadaaba xisaab iyo cadaab midna usan dushooda ahayn baa jira maca kulli alfin sabcuuna alfan kun kasta toddobaatan kun oo kale ayaa la socota iyo wa halaathu xafayaatin min xafayaati saddex xantoobo oo waaweyn oo xantoobooyinka ilaahaya oo iyaguna xisaab la-aan jannada gelaya iyaguna waa jiraan kuwa iyaga la xisaabin maayo wa awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu min alacmaal waxa waxa ugu horeeyo qofka lagu xisaabiyana waa salaada oo nebigu waa isa yidhi sala allahu calayhi wasalam ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama min camalihi salaatuh waxa ugu horeeyo qofka camalkiisa wax laga weydiiye waa salaad hadday wanaagsanaato faqad aflaxa wa anjaxa waa liibaanay waana guulaysa hadday fasaado faqad khaaba wakhasira wuu hoogay waana khasaaray ilah baan ka magan hadduu faralkii soo nusqaamiyey ilaahay wuxuu dhahayaa war addoonkaygu sunno ma la yimid faralka haloo dhammaystiray haloo buuxiye markaasaa wixii faralka ka nusqaamay waxaa loogu buuxinaya sunnayaashuu la imaan jiray marka sunnahaadana ha ka tegin sunnayaashaadana la imow kabacdi acmaashiisoo dhan saasaa laiskugu buuxinaya soke iyo soon iyo kullu waa laiskugu buuxbuuxinaya xuquuqda xagga binu aadamka iyo wax dhex maray waxa ugu horeeya wax laga weydiiyana huwa dimaa waa dhiigga weeyaan awalu maa yuqdaa baynanaasi bidimaa weeyaan waxa ugu horeeya dadka lagu kala saaro xagga dhexdooda iyaga wixii dhacay waa dhiig qofku doo wax dilay su-aasha ugu horeyso la weydiinayo wey nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada isagoo la joogo qoslay wuxuu yidhi ma garanaysaan waxaan la qoslay waxay dhaheen allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa og waxaan la qoslay buu yidhi min mukhaadabati alcabdi rabbah addoonka qaabka uu la hadlayo rabbigiis ula khidaabay waxau addoonku dhahaya ilaahayow yaa rabbi ma waadan iga badbaadin dulmi inaan la idulminayn markaasaa ilaahay leeya balaa haa wax ku dulminaya ma jira waa lagaa dheereeya dulmi wuxuu dhahayaa haddaba hadday saa tahay naftayda cid aan u ogolahay inay ku markhaanti kacto oo ay ku markhaanti fudho ma jidho ilaa aniga meel jirkayga ka mida inaanu isku markhaanti furo maahe cid kaloo iga dabadaha iguma markhaanti kici kadho haa siaan dulmi la igu markhaanti kicin anigu cid aan ahayn naftayda wax kuma qiri kadho markaasaa ilaahay dhahaya kafaa binafsika alyawma calayka shahiida naftaada markhaanti iskugu filan iyo bilkiraamil kaatibiina malaa'igta wan wanaagsan wax qori jidhay shuhuudan markhaanti kuwaasa ku filan markaasaa afka afkiisaa la khatimaya afkaa la daboolaya addoonkii shib waxba ma hadli karay markaasaa xubnihiisa la dhahaya xubnihii hadla xubnihii baa acmaashiisi ku hadlaya marka jirkiisii baa hadlaya yowma tashhadu calayhim alsinatu weydiihim waarju markaasaa isagii iyo hadalkii la isku soo daynaya addoonkii afkii baa awal la xiray afkii baa loo fasaxaya markaasuu arkay in xubnihiisa ku markhaanti fureen buu dhahayaa bucdan lakunna wa suxqan fogaansho iyo hog iyo inkaar baa idinku dhacda xubno yahow haa facan kunna kuntu unaadil idinka xaggiina aan adduunka difaaci jira maxaa igu markhaanti kacdeen haa sidaasaa dhacaysa marka xadiidku muxuu ahaa man nuqisha alxisaab cudib qofkii xisaabta lagu baarbaaro oo lagu dabagalo waa la cadaab ilaa caaisha markay waxa weeyaan xadiidkaa nebigu yiriba waxay tiri ma waan ilaahay dhihin faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab yar baaba la yiri waa la xisaabayaaye waa maxaarinka wayanqalibu ilaa ahli masruura markaasaa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasallam innamaa dalika alcardu waa bandhiga xisaabta yasiirka walaysa axadun yuxaasabu yowma alqiyaama ila ahla qof la xisaabayo xisaabta lagu adkaynaya ma jiro ilaa waaba halaagsamay saasay ahay xadiid kale wuxuu aha halaatu man kuna fiihi qofkii saddex shay dhexdiisa yihiin xaasabahu allahu xisaaban yasiiraa xisaab sahlan baa la xisaabaya xisaabta sahlan waa maxay camalkiisaa loo soo bandhigaya macsi iyo daaco wuxuu la yimid markaasaa daacadii ajar baa loo qoraya macsidiina waa laga cafinaya xisaabta yar waa sidaa ayib lana dhihi mayo maxaa waxaan u samaystay iyo la guulguuli maayo markaas saddexdaa shay waa maxay xisaab yasiira qofkaa la xisaabaya ilaahay jannada iyo raxmadiisana gelinayo waa maxay bay dhaheen yaa rasuul allah wuxuu yidhi qofkii wax kuu diidaa waxbaa siinaysaa koow qofkii ku gooyeen adigu waa xiriirinaysaa labo qofkii ku dulmiyena waa iska cafinaysaa saddex sidaa haddaad samaysid xisaab yasiira baa helaysaa waka waxaa werinaya imaamu bazaar imaamu dabaraani iyo xaakimkuba waa werinaya miisaankuna isaguna waxa weeyaan samciyaadku ka mid yahay oo isaguna waa xaq weeyaan miisaan waa maxay waxa weeyaan waa wax carab iyo laba kafadood carab waa maxay kafadu soo meel ma laha carada oo hadba dhanka u badan tahay kala sheegaysa dhanka u rajaxanto ama dhanka fudud carabka kaasaa looga jeedaa iyo labadii kafadood weeyaan kafad kasta intee leegdahay intee bay leeg tahay biqadri maa bayna almashriq waalmaqrib mashriq iyo maqrib inta u dhaxaysa oo kale ayay leegtay acmaashiisi baa sidaas loogu gurahaya ayib xaafid ibnu xajarku wuxuu leeyahay labadaa kafadood midood haddii cirarka iyo dhulalka iyo waxay allaale waxa dhex yaala lagu dhex rido waa waa u waasa waa dhex geli karaa iska weynaada weeyaan ayib والwزن yومaidi الxq iyo وnadc الmawaaزin اlqsl لyوم القiyama iyo aayaadka qur'aanka sidaas u cadaynaya marka waxaa laleeyahy sida mashhuurka miisanku waa hal midoo ljamiic اumam ummadahoo dhan u ahaaday waljamiic acmaal acmaashoo dhanna kaun baa la wada saaraya goorma weeye meesha miisanku waa xagee maxalkiisu waxa weeyaan bacd اxisaab xisaabta ka bacd qofka waa lasoo xisaabay markaasaa miisaankii acmaashii la saaraya xisaabta waa dhamaatay acmaashii baa la wasanayaa wasanku muxuu keenayaa abaalmarin marka haddii mar la isku abaalmarinayo bacd alxisaab ha noqdo haa miisaanka arrin cajaa'iba weeyaan marka miisaankeenna ilaahay wax khayr oo wanaagsan oo acmaal saalixaad ah allah nooga buuxiyo ayib marka maxaa la miisaamaya acmaashii lafteedii baa la miisaamaya miisaanka waxa ugu weyn oo haddii lagu saaro kuugu culays badanna waxa weeye ugu fiican min khuluqin xasanin dabeecada wanaagsan xadiidkii nabigana waa garanaysaan sala allahu alay wasalam adduhuuru shadru liimaan duhuurka iyo dahaaro qaadashada iimaanka barki weeyaan walxamdu lilaahina tamla'u lmiisaana miisaankay kuu buuxinaysaa ayib sidaas baa xaalku noqonaya qofka mu'minka camalkiisi oo qurux badan baa loo keenaya kafadaa loogu ridaya xasanaadkiisi baa cuslaanaya dembiyadiina waa yaraanaya faman faqulat mawaaziinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaas dallacay ilahay wuxuu yidhi waa kuwa muflixiinta oo liibaanay qofka gaalka camalkiisi oo suurada iyo muuqaalka ugu foolxuna ayaa loo keenaya kafadaa loogu ridaya markaas hadda isaga xasanaad ma leh naartii baa lagu tuurahaya waman khafat mawaaziinuhu yaa qofka miisaanadiisa isna ay fududaadeen dembi baa u buuxee wax khayra lama iman fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum bima kaanuu biaayaatina yadlimuun kuwa naftooda oo khasaariye kuwa weeyaan marka xagga fudaydka iyo culaysku acmaashiiba noqonaya markaas sida adduunka oo kale xasanaadkiina waxa weeyaan iyo sayi-aadkii markii la saaro sidii kafadda adduunka lagu yaqaano o kale bay u kala rajaxnaanaysaa qolaa waxay leeyihiin maya waa sida cagsigeed adduunka kafadda culus hoos bay aadaa midda fududna kor bay aadaa qolaa waxay leeyihiin culimada maya aakhira markii la tago midda culus baa kor aadaysa tii cuslayd baa kor aadaysa tii fududaynna hoos bay u degaysaa cagsi addunya adduunka cagsigiisa isbedel macnaha saasay leeyihiin ayib wasiraadu siraadkuna mima yajibu liimaanu bihi waxyaalaha in la rumeeyo uu waajibay buu ka mid yahay min asamciyaati oo isaguna isaguna xaqun xaq weeyaan siraadku waxa weeye waa jidka siraad waa buundo jahannamo dul taalla timaha ka jilicsan seefta ka af badan dadkaa maraya meeshaas ayib xadiidkaasaa u caddaynaya qaabkee dadku ku marayaan acmaashoodu siday kala ahayd wey ilbiriqsi isha liiqsigeedoo kale kuwaa ku maraya kuwana hillaaca bigtiisoo kale ku marayaan kuwana dabayl oo kale kuwana shimbiraha duulidoodoo kale kuwa fardaha dheereeyooo kale kuwa geela oo kale soo u socdo fa naajin musallamun baa ka mida mid badbaadaya oo la nabadgeliyey wa makhduushun mursalun mid la dildillaacshay misna la sii daayey hadba say u qabsanayeen birahaas naarta oo la haylhaylay oo la dildillaaciyey misna ka baxay meeshii oo macnaha ka badbaaday ya isagoo dhaawaca la taataabtay laiska sii daayey iyo makduusun fii naari jahannama mid lagu dul rasaynayo oo lagu dul kabisayo naarta jahannama dhexdeeda intaasay u qaybsamahayeen mid waxba gaari mayaan ba yidhi imaamu nawowi markuu fasiray qolana waxbaa gaaraya laakiin ku daadan mayaane waa lasii daynaya waa badbaadaya qolana waaba lagu tuuraya naarta dhexdeeday ku daadanayaan siraadku marka wuxuu yidhi saciid ibnu hilaal saddex kun oo sano weeyaan alfu sanatin yascadu nnaasu caleyh kun sano dadku waa korayaan jidka siraad kor bay u socdaan uu ku fasir wa alfu sanatin yasawi nnaas kun sanana si siman oo aan korid ahayn wado siman oo kalea baa loo soconaya wa alfu sanatinna yaabidu nnaas kun sanana waa soo daadeg ha sidaas buu isaguna shiikaas oo ku fasiraayo marka meeshaa siraadka waxaa suran kalaabiibu siraad waxa la yidhaahdo qabatooyin haa biraho dab ah sida kuwa fornooyinka oo kale wax looga soo qaado mid tusaale ahaan laakiin aan la mid ahayn nebiga ugu horeeya qof mara calayhi salatu wasalaam ummadiisoo la gudbayaa cid hadli ka dhammaalintaa ma jidho rususha mooyaane rusushuna hadal kale male waxay dhahayaan allaahuma sallim sallim ilahu badbaadon bay leeyihin wuxuu yidhi nebigu jahannamo kalaaliib baa dhexdeeda ku yaallo geedka shawku sacdaanka la yidhaahdo qodaxdiisoo kale sacdaanka qodaxdiisoo kale ah waa geed waaweyn qodaxdiisu khatarta dadkay marka tafaysa acmaashooda fa minhu man yubaqu bicamalihi qof la halaagayaa jira camalkiisa sababka wa minhu man yukhardal mid la haylhaylayaa jira uma yejuu badbaadaya ayib markaa nebigu wuxuu dadka ku booriyey sala allahu calayh wasalam acmaasha qofku markuu halkaa marayo gomadihiisu ay ku sugnaanayaan siraadka usan ku daadanayn waxaa ka mid ah masaajidka qofku laasimo oo masaajidku waa beyti kulli taqyiin qof kastoo ilaahay ka cabsada gurigiisi wey waa ilaahay u damaanad qaaday caza wajalla liman kaana almasaajidu buyuuta qofkay masaajidu guryihiisa noqdaan oo halkaa ku xiran inuu raxmad iyo naxariis iyo jidka suraad inuu tallaabo taasaa loo ballan qaaday xadiidka sanadkiisu waa xasan dabaraani iyo bayhaqi ayaa warinaya alxaafid almundiri wuxuu yidhi isnaaduhu xasanun waxaa ka mid a waxyaalaha gomada sugaya oo as qofku halkaa jidka sare ku badbaadayo icaanatu alcibaadi fii xaajaatihim oo qofkii walaalkii niciisa macnaha socda oo xaajadiisa u guda ilaa waa macnaha intuu ka awoodo uga qabanayo gomadiisa ahbata allahu qadamahu gomadiisa ilaahay ku sugaa yooma maalinka ay macnaha tazuulu laqdaam gomaduhu ay liicliicayaan kaasna dabaraani baa kabiirka ku warinaya waxaa ka mid ah iqaalatu lmuslimi qofka muslimka ah beycatahu casra in beeciisa waxba iqaala in macnaha laga celiyo hadduu dho iga celiyo wixii waa kala garateen haddaa haddaa u qof doono kama u celinaya laakiin hadduu ka celiyo asxaan ahaan isagoo ka gatay san khasab ugu lahayn iyadana waxyaalaha ajirka badan ayay ka mid tahay waaya markaas sidaa weeyaan waxyaalahaasa ka mid a oo man aqaala musliman qofkii qofka an ka iqaaleeya oo ka celiya aqaalahu llahu casratahu ilaahay baa asura casradiisa iyo dembigiisa yowma alqiyaama weeyaan wixii baa qofkii markuu gataanfiic waaye iga celi buu yidhi isagoo aan khasab ugu lahayn buu ka aqbalay ayib kan markaa ka celiyey mashaqadiisa iyo ceebtiisa iyo xumidiisa baa la asurayaa maalinka qiyaamada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam